halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aan ku leennahay internetka ee redio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystiyaal maantoo arbaco ah waa labada bisha janaayo sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin beeraleyda shinnida dhaqata ee gobolka shabeellada dhexe oo sheegaya in sumaha lagu buufiyo beeraha ay khatar ku yihiin nolosha shinnida sidoo kale qaar ka mid a xoolo dhaqato ku nool gobolka hiiraan oo iyaguna ka cabanaya gendi annagoona dhibaatadaas waraysi kala yeelanay qaar ka mid a dhakhaatiirta xoolaha waxaan idiin haynaa oo kale barnaamijkeennii beeraha iyo wararkii qiimaha xoolaha aanse ku horrayno warkeennii oo ay maanta inoo akhrido waris maxamed
qaramada midoobay ayaa ka digaysa in xaaladda abaareed ee soomaaliya ay ka sii darayso tan oo ay u sababaysay roobkii xilligii dayrta la filayay oo aan kadi in qaybo badan oo dalka ah gaar ahaan gobolada puntland iyo bartamaha waddanka gobolada sool sanaag bari iyo nugaal ayaa ah meelaha ugu daran ee roob la-aantu ay ka jirto sidoo kale waxa ay roob yaraanta saamaysay dalagyada qudaarta ee iibgeynta loo beerto ee ay soo saari jireen beeraleyda yaryar ee goboladaas xoola dhaqatada deegaanadaas ayaa iyaguna u hayaamay goobo fogfog si xoolahooda ay ugu helaan baad iyo biyo xilli roobaadka guga ee soo socda ayaa ku beegan dhammaadka bisha abriil hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya in magaalada xudeyda ee dalka yemen aysan noqon goob masiibo ka dhacdo iyada oo dagaallo dib uga soo cusboonaaday ay khatar ku yihiin nolosha labaatan milyan oo qof oo dekadda magaalada ku taalla ay u tahay marinka sahayda noloshoodu u soo marto dhinacyada isku haya magaalada ayaa iyagu iska dhiga tiraya heshiis xabad joojin ah oo la gaaray taasoo waddada u xaaraysa in dekadda xudeyda maamulkeeda lagu wareejiyo gacan madax bannaan magaalada oo ay saddex milyan oo qof ku nool yihiin ayaa nus milyan ka tirsan waxa ay uga barakaceen dagaalada ka socda sida uu sheegay guddiga qaxootiga u qaabilsan norway ee loo soo gaabiyo n r c warkii xilligan waa naga intaas aan dib idinkugu wareejiyo qaybaha kale ee idaacadda iyo maxamed xasan
raadiyow ergo waxa aad maalin walba saddexda ilaa iyo afarta galabnimo ka dhegaysan kartaa mawjadda idaacadda codka gobollada dhexe waa haddii aad joogto cadaado
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo dadka beerta shinnida ee ku nool qaybo ka mida shabeellada dhexe ayaa sheegaya in sanadkan cayayaan badan oo beeraha ku degay ay keentay in beeraleydu ay adeegsadaan sumo ka badan kuwii ay adeegsan jireen sannadihii hore taasina ay ku keentay khatar shinnida ay dhaqdaan dadkaasi maryan sheekh cabdi oo jawhar inooga soo waranta ayaana warbixintan inoo soo dirtay beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe ayaa adeegsada marka ay cayayaanka beeraha ka cunaa ay iska buufinayaan sumaha cayayaanka dilo oo ay ka mid yihiin new star agri star malaadiyon shan eber shan iyo noocyo kale oo beeraleyda dalagyadooda ku badbaadsadaan laakiin dhanka kale waxay khatar ku noqotay sumahaasi dadka dhaqda shinnida shinnida oo ka mid ah cayayaanka duula ayaa waxa ay u daaq tagtaa meelaha ay qoyaanka iyo cagaarka ku og tahay oo beeruhu ugu horreeyaan waxayna cuntaa ubixii iyo caleentii sunta lahayd taasoo ku keenta in ay dhimato waxaana ka dhasha in malabkii shinnida ay ku waayeen taasoo sababtay dhaqaalihii kasoo geli jiray malabka gobolka shabeellaha dhexe ayaa dadka ku nooli beeraleyda intooda badani waxa ay yihiin kuwa sunta ku buufiya beeraha sidaa dartoodna ay shinnidii ku noolayd ay ku waayeen beero ay malabkii ka heli jireen beeralaydaas ay ku kala yaallo magaalooyinka jowhar mahadaay balcad iyo tuulooyinka ku xeeran maxamuud cali waxa uu degan yahay tuulada maandheere oo jowhar u jirta toddoba iyo toban kilomitir dhanka koonfur bari maxamuud waxa uu lahaa markii hore toddoba iyo labaatan sanduuq oo ay ku jirta shinnida balse waxaa uga soo haray shan sanduuq oo keliya wuxuuna raadiyay erge u sheegay in tacabka shinnida dhibka ugu weyn ay ku haysato uu yahay sunta maxamuud waa afartan iyo shan sano jir carruurtiisuna ay ka kooban tahay laba iyo toban carruura waxa uu ku tiirsanaa beeraha iyo dhaqashada shinnida maxamuud waxaa u beernaa saddex hegtar oo geedmirood uga baxo wuxuu intaasi ku daray in laba beerood oo kale oo ay daris ahaayeen midna u saarnaa toddoba sanduuq halka midka kalena afar sanduuq ay u saarnaayeen gebi ahaanba ay ka guurtay shinnidii oo ay ka baktisay qaarkood ayaa waxaa dhacday cambaar baa hala yidhaha gashay iyo cambihii markay jirideen waa buufiyey waxaana ku buufsinta malaadkii oo loo yaqaane markaan buufin shinnidana si aan u malaysay qaarna iga dhinteen qaarna iga guureen shan sanduuq ayaa iga hes adi muddo sideed sana aan dhaqanayo walaal ah ambaxa iyo waxaan saarjay lima dhanaanta markii anigoo malaysay inaan buufiyey lima dhanaanta markay iga xanuunsatay oo cambaarta ay ku dhacdaan lima dhanaantii buufiyey iyo cambihii mana u maleeyen sunteena waxba dhimayse toddoba labaatan ki sanduuq shan sanduuq ayaa ka hertay waxna waa dhinteen waxna waa iga carareen muddo sagaal bilood aba gacan kuma aha shantaas xabaa iyo joogta muddo sagaal bilood wallahi adiga lixda iyada waxaa la maalaa lixda bilood maraa la maalaa adiga qarash waxaan soo heli jiray ilaa u yaraan sideed boqol ilaa sideed boqol konton dollar lixda bilood iga soo geli jirta hadda sanadadan dambo muddo hadda laba sano ah waxba lagama helaynba oo emery aheeday shinada iyadaa xanuunsatay marka wax dhalkeeda aada u xumaaday cimilada xumaada awgeed waxaan qorshe aan wata hadda waxay tahay meesha aan shinada ka dhaqi jira inaan ka dhaqdo digaaga qaabtaasaan rabaa inaan u bedelo iyadoo laftigeena inaan dhaafo ma jecli waxay u saarneeday laba qofood ay u saarneeday anaa ku saddex ahay mid waxaa ka baxday toddoba sanduuqaa u saarneeday waa ka wada baxday midna afar iyo tobanaa u saarneeday laba sanduuqa waa waxaan nagu qasbaa maanta inaan digaag u bedelano oon shaqadii aan hayno gacanka aan u wareejino waxaa u badan dhaqaale la-aanta ka timin xagga shinnida wallahi kulley waa maadaama meel aan duura aan degannahay waxaan waa ku rajaweynahay shinnida dhaqaana soo geli jiray mid ka badan oo ka yimaada ku rajaweynahay sumahataan dilaynin shinnida urteeda ayay ka cararaysaa waxayna noqonaysaa in ay guurto haddana inaad shinni kale soo qabato oo meeshii tii hore ka guurtay ku bedesho wakhti kale iyo dhaqaale ayay qaadanaysaa ayuu yidhi dadka shinnida dhaqda ayaa sheegaya in ay ku adkaatay isku wadista dhaqashada shinnida iyo beeraha maxamuudna waxa uu sheegay in xilliga cayayaanka badan kaca ee sumaha badan lagu buufinayo beeraha ay tahay xilliga xagaaga oo dadka inta badani ay adeegsadaan suntan waana xilliga shinnidu ay malab ka dhasho shinnidan waxaan beeranayay muddo sideed sano ah soo qabashadeeda konton dollar ayaa la iga qaataa halkii sanduuq ilaa inta aan bilaabay soddon goor ayaan shinnidii ka guurtay goobahan sameeyey sanadkan cayayaanku waa ka badnaa mahana aad ayaa loo adeegsaday oo kama helin dhaqaalihii sanadkii hore aan ka heli jiray oo ahayd siddeed boqol iyo konton dollar lixdii bilood aynu soo dhaafnay waxa uuna sheegay in mud lix bilooda lasoo dhaafay uusan wax nacfi e ka helin wuxuu door bidayaa si uu dhaqaale u helo inuu xanaaneeyo digaagga maadaama shinnidii ka guurtay qaarna ay ka baktiday xilligan oo uu malabku soo go'i lahaa ayaa sidoo kale dadkii ka ganacsan jiray dareemayaan in suuqyada uu ku yaryahay maka cali faarax oo iyadu shantii sano ee lasoo dhaafay ka ganacsan jirtay iibinta malabka ka soo baxa beeraha jowhar beeraha gobolka ayaan ka iibinayay malabka waxaanan iibinayay dadka gudaha jowhar waxaana iga soo gelayay bishii lacag dhan afar boqol iyo konton dollar xilligan malab badani kama soo go-in beerihii shinnida oo wixii aan helay oo yaraa waxaan dhammayn konton dollar ayaa iiga soo haray ayay tiri mako mako oo ay da-deedu tahay konton sano jir ma lahan wax carruura nolosheeduna waxa ay ku tiirsaneyd ka ganacsiga malabka shinnida laakiin markii beerihii ay ka guurtay shinnidii waxaa magaalka soo galay malab laga sameeyey sokor iyo qaar yaryar oo ka badbaaday sunta oo lacagtii liitarkii iibinaya soddon dollar oo aan annaguna iibsan karin kiilada malabka maka waxa ay iibin jirtay markii hore soddon dollar sida iyadoo beeraha kaga soo iibsan jirtay labaatan dollar waxayna sheegtay in ay iska xirtay sandaqadii ay ku iibin jirtay malabka keliya waxa ay guriga ku iibisaa fooxa malmalka diinsiga xabad soodaha iyo qaar kale oo ay sheegtay inaanay dhaqaalihii ka soo geli jiray malabka aysan dhammayn cabdi barre cali waxa uu lahaa shirkad ay wada lahaayeen isaga iyo laba ganacsato kale waxay ku maalgeliyeen afar sano ka hor labaatan kun oo doolar beertaas waxaa saarnaa shan boqol oo san- sanduuqyada shinnida lagu xanaaneeyo kana furnayd magaalada johor wuxuu raadiyay erge u sheegay labaatan sanduuq oo keliya inay iga soo hartay shinnidii in ay ka guurtay wixii ka dambeeyey bishii juun ee aynu kasoo gudubnay intee beerood oo adiga aad ku og tahay oo ay ka guurtay shinnidii waa beero badan waxaa ka mid a mahadaay beer maxaa idi faaman badan oo mahadaay yaalla way ka guurtay jowar sidoo kale balcad sidoo kale ee, meelo badan oo sidaas ay uga guurtay oo aan- aan- anaga- annaga nala qabo oo nala xiriira ayaa jiro balcad sida annaga hadda wax noo gaareen ayaa wax u gaareen ay soo gaarsiiyeen inay shinni badan ka tagtay wax yarna ay u hertay mahadaayna sidoo kale inta aan ogahay waxaa waaye ee, shan iyo toban beerood waaye inta aan ogahay Inta- inta- shan iyo toban beerood waxa ay ku shaqaysa dareen waaye aad iyo aad wax badan difeed waxaa ii qorshaysan inaan raadiyo oon dib u raadino oo aan sidii aan u soo celinno iyo meeshaas aan ka ambaqaadno kor u sii hadda culayska intii waa ka badan yahay oo shinnidii guurtay sidaad u beddesho ma garan karo ayuu yidhi cabdi waxa uuna sheegay in beerihii kale ee shinnida ee ay dariska ahaayeen ay la qabaan dhibaatada waxa uuna sheegay in sanadkii uu soo saarayay malab ka badan saddex boqol oo kiilo haddase sanadkan ay usoo baxday toban kiilo oo keliya iyadoo ay ka shaqaynayaan beertiisa sideed ruux oo sheegay inuusan wax mushaara u haynin cabdi aadan qarafey oo ah aqoon-yahan cayayaanka iyo sumaha beeraha lagu buufiyo ku takhasusay ayaa sheegaya waa kala khatarsiyihiin sumanka mahasha akrina laleeha ugu daran oo dadka iyo dunyadaba aad u dhibaysa in laga taxadiro ma ogi sumankan kalena waxa waaye ayakana waa un kolley cayaankay dilaayeen saasay u kala daran yihiin waxay u keeni kartaa shinnida sida shinnida haddii la buufiyo ama waa mataqaanaa qaarna waa dhimanayaan qaarna waa guurayaan maryamo sheekh cabdi erga reediyow jowhar
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa ka mid a qandho aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay ahayd oo diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxay ahayd ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa oo dhan inay kasoo baxaan shuruura aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahayd kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa ku kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurku waa intaas iyo indhaha oo gaduudta conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha qandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunugii lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeyahay cunuga wuxuu noqonaa cunug aad tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga marka daama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waayan inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo oo ah in biyo badan madaxa maxay tahay mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada isaas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ah la siiyo qofkii uu halee gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusa ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c ajadoo kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqoto in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu cun- ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaalay jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusan jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aad u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteenna soomaaliyeed oo dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusa tallaalin waxba ma tarayso si cudurka looga hortago waa in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliya
haddii aad joogto balcad iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa mawjadda efemta raadiyo balcad maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo waxaa inoo soo socda barnaamijkeennii beeraha aanse iminka fiirinna wararkii qiimaha xooluhu sayladaha ay naga soo gaadheen annagoo ku eegayna saylada magaalada baardheere waa kan waryaheenna axmed cumar saalixi
halkan waa seylada xoolaha ee degmada baardheer waxaana saaka halkan ka muuqanaya xoolo isugu jira geel lo ari oo laga kala keena deegaano kala duwan waxaana suuqa iminka ku sugan ganacsato waaweyn oo ka kala timid qaybo ka mid dalka soomaaliya iyo weliba gobolka waqooyi bari ee dalka kenya haddaba si aan u ogaano qiimaha maanta xoolaha lagu kala iibsanaya ayaa waxaa inoo suura gashay mid ka mida dulaaleyda oo lagu magacaabo axmed maxamed axmed maxamed cali in aan wareysi kala yeesho qiimaha maanta la kala sanaya xoolaha axmed adoo ku bilaabaya suuqa xoolaha maanta sida uu yahay bal iga waran waxaa weeye axmedow xoolaha waa waa kala nooc geel addoolaha jira geel addoolada labaatan iyo labo labaatan iyo saddex labaatan iyo afar hadda sidii uu kala dhabiilsan yahay qaaraa iska habrow ahaa iska toban iyo sideeda owrta waxaa waaye dhirtiga ugu dheeree waa labaatan midka kale sideed iyo toban sagaal iyo toban labaatan saas waaye sanjiryaalka waa saddex iyo toban laba iyo toban qaalma qaalmaha dhalaya oo geela sideed iyo toban iyo shan boqol ay hadda joogaan marka waxyaabaha noocaas oo kala gedisan waaye iibka markii macnaha la fiiriyo wax hoosena waa leeyihiin wax korena waa leeyihiin afar jirka waa iska toddoba milyan saddex jirka waa iska lix milyan laba jirka waa afar milyan iyo shan boqol shan milyan noocyahaasay u kala qurmayaan waata axmedow bal waxaad iga hortaa geela awrta waaweyn oo kale oo dhoofka kale waa imisa qiimaheeda ratiga ugu sarreeya waxaa waaye shan iyo labaatan ratiga kale waa iska saddex iyo labaatan laba iyo labaatan qaaraa labaatan qaaraa sagaal iyo tobana marka hadba guuga iyo dhaqaalka hilibka saaranaha kala xukumo waxyaabaha soo noocaasay u gadmayaan waata geela gowrac oo kale kawaanka lagu gowraco waa imisa qiimihiisa geela kawaanka waxaa waaye neefkii oo birimada ah waa iska lix iyo toban shan iyo toban saasay marmarna neef labaatan ah bay qalaanba oo iska buuran marka waxay u badan yihiin laakiin laba iyo toban iyo toban iyo sagaal iyo ilaa kuma qaadaatee afar iyo toban iyo waxyaaba noocaasay u badan yihiin laakiin marmaray ku kacdaa iyo labaatanka ilaa sagaal iyo tobanka ay galaan qurbacda ka waran ayaga qurbacda afar jirka waa iska afar jirka waa iska todoba milyan kan u horeeya saddex jirka waxaa waaye lix milyan laba jirka waa afar milyan ka hadba sidii dhiig u leeyahay ilaa shan milyan midka ugu buur markaan ka hadalno dhinaca looda bal ka waran xaaladeeda dimida waaweyn ee dhoofka kale waa imisa sida hore hadda waa ma aha waa hoosa u yara dhaceen owl waxaa la kala gadanaya sagaal ilaa sideed iyo shan boqol hadda toddoba iyo lix iyay kusoo noqotay xoogaa hadda dayra ka socotay oo hoosay u dhigtay looda dhidigeena waa iska shan milyan shan milyan iyo shan boqol ilaa afar milyan ilaa saddex waaye looda kawaanka kale waa imisa waa adigii ilaa afar ilaa shan waaye neefka kawaan hoo buuran oo saas waaye
dhinaca kale marka laga hadlaayo looda addoolada bal ka waran looda addoolada sicii birima ah sideedaa u horraysa shanna waa u dambaysaa waa tahay axmedo waxaan ku su-aalayaa dhinaca kale looda looda waan ka hadalnay ariga bal ka waran ariga orgida dhoofka kale waa imisa qiimaha dhoofka adiga waxaa ugu sarreysa waxaa ugu badan midka lala yaabo waa laba milyan waa gartay ku xiga kan ku xiga sideed iyo toban shan iyo toban lix iyo toban noocaas waay
midka ariga dhaqaalkana waa imisa ariga dhaqaalka waa qaxisama toddoba toddoba waay
ariga ariga kawaankana kawaanka waa iska sideed sagaal
dhinaca kale ka waran idaha oo kale idaha waa shan boqol lix boqol oo horeysa idaha dhoofka idaha dhoofka adiga waxaa waaye milyan iyo laba boqol milyan iyo shan boqol saas waaye marka suuqa hadda markaa isbarbardhig ku samaysay xilligan la joogay xilliyadii hore lasoo dhaafo kale maxaa kaaga muuqanaya wallaahi muxuba hadda wax soo raysana oo iib helaya buu egyahay xoogaha deyra xamarna waa jirtaa
xoolaha dabcan waxay qiimahooda hoos ay ugu dhacmiyaa muqdisho ma xoogaha way ka yara cabaadaan laakiin hadda baardheer wuu soo ficnaanaya
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye rabbi ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow qayeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
daktarka neefkan markuu durayo daawooyin badana instructionka waa ku qoran yahay marka waxaad arkaysaa daawooyin badan oo instructionkooda sheegaya neefkan haddii maanta la duro shan maalmood hilibkiisa lama cuni karo saddex maalmood ama afartan sideed saacadood caadihiisna lama cadi karo daawooyinka waa ku qoryihiin dhakhaatiirtana way sheegayaan ma tixgelinayaan neefkii hadda la duray oo la yiri shan maalmood caadihiis lama cadi karo maaragtay ayaa maaragtay lasoo lifayaa iyagana waa cabayaan magaaladii baa la keenaya ummadii baana lagu subaynaya neefkii oo layiri maaragtay jirin oo la og yahay oo daawo aan la isticmaal karin lagu diray hilibkiisii aan la cunin layiri waa suuqa la keenaya oo la cunaya ummadii cuduradan la garan waayay hadda wadan ku batay horta taas ayaa maaragtay u sabab ah marka reer baadiyo waxaan u sheegi lahaa habkii hore inay bedelaan oo naftooda u taxdiraan cudurada ay ka taxdiraan xoolaha oo noocaas u dhinta ay iska asturaan dhakaatiirta amarkooda ay qaataan oo neefka la yidhaahdo hilibkiisa intaas yaa la cunin aan loo dhawaanin caanihiisa yaa la cabin intaasi yaa la cunin macnaha afartii sideed sacdood inti neefka inta daawada ay korkiisa ku jirto wey daawada inta ay korkiisa ay ku jirto caanihiisa yaan la cabin haddii kale daawadii baad cabaysaa waad sumoobaysaa marka inay qaataan dhakaatiirta illustrationkooda ayaan iyagana aan kula talin lahaa
waa tahay dhegaystayaal iminkana qaar ka mid ah dadka dhegaystayaasha ah fariimihii ay noo reebeen cabdinaasir macalin ibraahim oo ah xoolo dhaqato aan noo soo sheegin meesha uu joogo ayaa isagu sheegaya in cayayaan iyo cudurro ay ka jiraan deegaanadiisa kuna dhacaya xoolaha ma uusan sheegin nooca cayayaanka iyo cudurka toona wuxuuse sheegay in lo'da iyo arigu ay yihiin kuwa ay saameeyeen wuxuuna codsaday in laga caawiyo habka uu ula tacaali lahaa waxaa kale oo ka mid a xoolodhaqatada iyaguna fariimaha noo soo duubay ninkan isaguna codka noo reebay
asalaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waan salaamayaa idaacadda ergo waxaa maxamed axmed cabdiyo jooga meel toban kilomitir u jirto degmada buulaburta ee gobolka hiiraan la yidhaha xaafadda xoolwade waxaan ka cabanayaa xoolo dhaqatada soomaaliyeed iyo annaga ahay marka waxaan ka codsanayaa idaacadda reebeeyo erga barnaamijyada inay lala xiriiriyaan sidii unsiga xoolahaas cuni lahay cunaa sidii looga difaaci lahay iyo daawadii la mari lahaa daawo la mariyo ayaa annaga u weynay marka mid alla madaan marinaaho waxtan lagu tari mayso haddii hataa midqaaxada laga siiyo oo naloo soo dejiyo amase naloo tilmaamo farmashiyaasha iyo meelaha xanaanada xoolaha idaacadda ergo xaladaas ayaan ka cabanaynaa intaas ayaan ku barnaamijka intaan ku guda jiro ina fariintaas halewa igu rayday waa ku kululahay marka annaga waxaa fara nagu haya ama si aada iyo aada ugu kululnahay sidaa xoolahaas looga reebi lahay xoolo dhaqatada soomaaliyeed inkastoo annaga nahay sidii xoolahaas looga reebi lahay bahalkaas cunaya oo shilinta iyo dhamiinjada iyo wax kastoo soo qabsada annaga waa dhaqankayni iyo waa nafsigayni wax kastoo la mariyo amase lagula tacaalo daawada ah wadanka taalaana gobolka hiiraan waa dili waysay
haddaba intaas kadib waxaan la xiriiray doctor sulaymaan maxamed saalax oo ah dhakhtar dhinaca xoolaha ah sidoo kale waa madaxa ururka dhakhaatiirta xoolaha ee gobolada dhexe ee soomaaliya ururkaas oo loo soo gaabiyo sareelba waxaan wax ka weydiiyey duqsigan ay xoolo dhaqatadu ka cabanayaan waxa uu yahay duqsigaas waxaa la yidhaahdaa waa gendi waaye waxau ka dhashaa labada webi agagaarkooda wuxuuna badan yahay markii ay jirto xilliga roobaadka ah waa garta wuxuuna keenaa cudur la yidhaahdo gol oo ku dhaca ariga wuxuu ku dhaca xoolaha dhammaantood waa ku dhaca waxaana uu ku neefka calaamadihiisa waxaa kamid a dhiig yari neef iyo qandho oo marna ay qabanayso marna ay daynayso xaana yari iyo neefkii oo caatooba intaasuuna keenaa cudurkaasi gendiga markuu neefka qaliilo kadib
waa gartay marka dadka martan xoolo dhaqatada ee marka meelahaasu kala degan gendiga maxay kula tacaali karaan waxaa lagala tacaalaa ka hortag ahaan horta waxaa la mariyaa daawooyin oo la yidhaahdo bicycle oo neefka kor laga marinayo si oonan u qabsan neefka ku dhacana waxaa lagu daaweeyaa daawooyin kala duwan oo la helo oo aada u shaqeynayo daawooyinkaasi oo kamid ah markii ay tahay loda iyo ariga iyo waxaa lagu duraa daawooyin la yidhaahdo dimerazin qaarna baarliinta ay u yaqaanaan geelana waxaa lagu duraa isagana markii oo geela ku dhaca cudurkaasi waxaa la yidhahdaa dhukaan dhukaankaasna waxaa lagu duraa daawooyin fara badan oo sida daawo madowda ayagay u yaqaanaan oo samarinta ah iyo daawo cad oo ay u yaqaanaan tilkuinta ah labadaas daawo waa lagu daaweeyaa lodana waxaa lagu daaweeyaa maxaa daawadaas dimerazinta la yidhahdo baarliinta ay u yaqaanaan
marka xaggee laga heli karaa daawooyinka
daawooyinka buulo burdo waa yaalaan farmashiyaasha ka furan oo ay leeyihiin takhaartiisa xanaanada xoolaha sareenba haddii johari ay noqotona farmashiyaal kalea ka furan oo takhaartiirta xanaanada xoolaha ay leeyihiin ha u tagaan qolooyinkaas ayagaa kala talinaya dhinaca hadda buulo burde idinku ka dhakhaatiirta gobolada dhexe ahaan hadda maxaa howlo ah ama cudurro xoolaad ah oo ka jira baad isleedihin laakiin waxaan wadnaa cudurada laba cudur tallaalkooda ayaan ka wadnaa meelahaas labadaas cudur oo la yidhaahdo cudurka oo waxaa la yidhahdaa hardhe waxaa cudurka la yidhaahdo dabeecada iyo cudurka la yidhaahdo furuqaan ka wadnaa hadda wuu socdaa oo laga tallaalayo xoolaha ariga iidahaan wadnaa hadda wixii kale oo wax cuduro hadda aan la sheegayna ma jiro takhaatiirta howlahaasay ku howla yihiin wixii talaha iyo warbixin haddii ay u baahan yihiinna waa takhaatiirta xoolaha meeshaas ku sugan cabdiyaan ku ah nimankaasay la xiriiri karaan wixii talena waa la siinaya dhakhtar goormay tallaaladani bilowdeen tallaalkan wuxuu bilowday afar shan iyo tobankii novembar uu bilowday wuxuuna socon doonaa lixdan beri oo soconaa wuxuuna tallaalkani ka bilow gobolada dhexe annaga aan ka shaqaynaa hay-adeena waxaa la yidhahdaa central region livestock provincial association waxay ka bilaabataa gaalkacyo waxayna ku eg tahay balcad intaas tallaalada waa ka socdaan hadda marka laba bilood bayna soconayaan
laba bilood ay soconayaan hadda okay dhaktar marka su-aasheeda ugu dambeysa aan ku weydiinaya waxay tahay waktigan hadda wixii ka dambeeya diraac baa la gelayaa oo ilaa gu oo bisha abriil bartankeeda ah dhulku qalayl buu noqonayaa waana iska xilliga ugu adag ee xoolo dhaqatadu ay wajahaan marka maxaa talooyin ahoo oo inay diyaar garow ku sameeyaan aada siin lahayd adigu ka dhakhtar ahaan xoolo dhaqatada horta waxaan kula tali lahay inay horta wixii ay arkaan oo zaa'id ka ah inay lasoo xiriirayaan xafiisyada aan ku leenahay maxaad gobolada dhexe wixii oo waxaanan kula talinaynaa hadda wixii ka dambeeya xoolaha in lagu sameeyo in gooryaanada laga dilo dawoomin la siiyo maadaama ay hadda diraac ay galayaan sababtoo ah isbedelkaasi wuxuu keenaa xoolihii shubal iyo waxaasuu keenaa inay xoolaha ka sameeyaan gooryaanada ka dilaan wixii ayaga ka tan badan ay arkaan ay usoo ribood galayaan takhaatiirta xanaanada xoolaha ee ku sugan gobolada dhexe gooryaan dilista maxaa loo isticmaalaa daawooyin la yidhahdo duwomina loo isticmaalaa oo ama antihelmentic waxa la yidhahdo daawada gooryaan dilaha kaas ayaa la siiyaa dadka xoolo dhaqatada ahi afka qalaad xoogaa wuu ku dhib bay ku tahay matalan inay ku fahmaan daawadaas oo kale af soomaali ma loo loo yaqaan oo loo kala ahi ma jira waa jira ayaga mid ay u yaqaanaana jirta oo la yidhaahdo dhiigis ay u yaqaanaan ay ila waxay kasoo baxeen xoolihii qoyaan waxayna u socdaan ade markaa wixii ka dambeeya daray marka xilligaas isdhaafkaas ayaa la siiyaa si uu usii yaraado dhibaatadii uu kori lahaa gooryaanka
see loo siiyaa marka xoolaha waxa laga siiya afka laga siiya isagoo kaniinina waa jiraa isagoo sharoobana waa jiraa labadaas waa leelahay iyo ayadoo cirbada saddexdaba waa isticmaali karaan miisaanka neefka iyo miyay ku xiran tahay iyo miisaankay ku xiran tahay daawo walba waxay leedahay maxaa tayo iyo waxa ay ka samaysan tahay ayadayna ku qoran tahay waxaana taladaas iyo markii ay ka iibsanayaan dhakhaartiirta xoolaha talooyinkaas waa ugu daraan
waa gartay doctor salemaan aad baad u mahadsantahay
waaweyn wanaag bilowne allaysbaday laba isbarato barbaara hadduu midbaade habbaylihim barashadeeni allaysbaday laba isbarato barbaara hadduu midbaade habbaylihim barashadeeni habaylihi barashadeeni bukaanka jacaylka jidhkayga ku beermay admaad ka bogsiin umay bukaanka jacaylka jidhkayga ku beermay admaad ka bogsiin umay badiyo buuriyo bannaanba adaan kaa baafinaayo u baahday bariladaadii badiyo buuriyo bannaanba adaan kaa baafinaayo u baahday bariladaadii habaylihim barashadeeni dhaxaan baad idoonka dartaa ku sabaara qaraadugu beer caddaade dhaxaan baad idoonka dartaa ku sabaara qaraadugu beer caddaade barwaaqiyo beledeg ku roobliyo waxaad tahay midha bislaado dadkuna bilid guudayaay barwaaqiyo beledeg ku roobliyo waxaad tahay midha bislaado bidhaankooda loo quseele habaylihim barashadeeni
wax wasaqaysan oo qofka xabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacnaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacnaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacnaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofka qofkaan saabuun haysanina inuu maaragta dambas ku dhaqdo oo uu gacnaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo oo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awooddanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kulley roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinaya dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
haddii aad joogto balcad iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda efemta raadiyo balcad maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
waa hagaag dhegaysta markan waxaad kusoo dhowaataa barnaamijka beeraha oo toddobaadkiiba maanta oo kale oo arbaco ah iyo sabtiga aad dhegaysato waxaa soo jeedinaya maxamed xasan
qodobada maanta aan kusoo qaadanayna waxaa ka mid ah khabiir dhinaca beeraha ah oo beeralayda kula dardaarmaya hababka habboon ee ay uga horteegi karaan cayayaanka faraha badan waxaan kaloo idiin haynaa qayb ka mida barnaamijyadeena xiriirka ahaa ee ay iska kaashanayeen ururka aqoon-yahanada beeralayda soomaaliyeed ee saaj iyo raadiyaha ergo aan ku bilowno iyadoo ay jiraan cayayaan diiratada u eg faraba'an ku haya dalagyada ayaa waxaan arrintan ka waraystay doctor maxamed xasan oo ah aqoon-yahan dhinaca beeraha ah kuna sugan magaalada hargeysa waxa uuna iga warramay bal cayayaankan iyo sida uu ku soo gaadhay waddanka iyo waxyaabaha looga hortegi karo meelo kaleo soomaaliya ka mid a dhul fara badan laga soo sheegay iyo somalilanba waxaad arkaysaa markaa siduu dhaqaalihii soo galay foolka waa isla amwom koonberidaa waxaa jira mid la yidhaahdo african amwom labadooda waa isku bax waa isku farac markay noqoto abla ablaynta waa amwom bay hoos yimaadaan isbadabtara ayaa la yidhahdaa afkan syniska ah kelmadda siduu cayaankaasi haddaba u socdaa kelmadda afingiriisiga ee uu ku magac dheer yahay ee loogu magac daray ami waa ciidanka ama waa militariga wom waa dixriga ama diirdiirta xilliga uu wax cuno waa xilligee marka isagu wuxuu leeyahay balambaali suusha wuxuu leeyahay xeerka dixriga ama diirdiirta wuxuu leeyahay qaydiga ama caydiga ama balfoofka cuba waxaan afka qalaad lagu yidhaahdo ukuntiibaa markaa dilaacaysa dixri isu dadanaysa caydigaasuu noqon ama caydiga markaa wuu dilaacaya markaa balambaalistiiba haddana soo baxaysa ama tii duulaysay ayaa halkaa ka soo baxaysa marka halkan afkan talyaaliga lagu yidhaahdo farafalle farafalle waa balambaalis un marka taa iyada ah markay dilaacdo waxay wareegii labaad bay galaysaa way dhalaysaa haddaba amwomka fool amwomkan imika ka hadlayna ee beriyahan dambe soo kacay african amwomkii isagu uu yaro degay walow uu jiro waa isku farac waa isku bax waxa keliya uu sameeya waxa wey xilliga uu hadaysto maaha xilliga uu balambaatay ama uu duulaya maaha xilliga uu kunta ay dhashay maaha ama beedka uu dhalay maaha waa xilliga dirdirta uu yahay ama dixrida uu dilaaco oo qaadan karaysa muddo bila muddada bisha ayuu wax baabiinaya si wax u weeraraa haddaba waa army army waa ciidan ama military ciidan ama military hadkiisa buu u galaa isagu koox buu u socdaa wuxuu isu raacaa koox dhanoo ballaaran baa meel wada gelaysa dhibaato aada u ballaaran buu geystaa isagu wuu diirtaa waxa dhanba wuxuu cunaaba waxay marka dhankaa ka wadaagaan ayaxa ayaxa ayay dhankaa ka wadaagaan waa waxaan kasoo hadlayna kabajaaga iyo jirqaalaha ayaxii weynaa ma aha waa kan yar marka amwamka isaguna baxdaa unbuu soo galaa sida noocay wax u wada cunaan waa nooca iyaga dherarkana way ka siman yihiin waa isku mid maxaa haddaba lagu daweyn karaa sidee looga qaban karaa galeydii masagadii ama rabakidii ama haruurkii u xumayd sidee looga qaban karaa beeralaygii muxuu samayn karaa haddii sun walba oo uu arko oo la iibinayo ama ganacsatadu ay keento oo la yidhaahdo wuxuu u rooyaa maalkaasi ay ku qoran tahay oo aanu garanaynin qiyaastii la isku darayay isagii baa waxay isyeeli karaa balligii ama dooxihii ama biyihii halkay ufadhiyeen baraadii ama dhulkii webiga ee dadku ay ka cabayeen ama wixiibu wax ku yeeli karaa wuxuu samayn karaa hawada inay raacdo shimbirihii ama cayaankii kale isaga wax taray uu dhibaato u geysto si haddaba taa looga hortago labadaba waxaan samayn karaa amwomka fol amwomkaan idhaahdo diirdiirta ama kabajaaga midkaad doonto labadaba beertaada marka hore sideed uga hortegaysa kolka hore nadaafadaad ku dadaalaysa wixii waxaa keeni lahaa inay ka fogaadaan beeraha marka haddii la nadiifiyo oo falka ama abqaalka cawskii ka baxay ama haramihii ka baxay lagu dadaalo in laga qaado waxay keenaysaa marka in ay beertu nadiif noqoto meelboo nadiifana in alale nadaafadu ku jirto cudurka ku jiraa waa taliraado way ka nadaafad badan tahay beertaasi marka waxay noqonaysaa meel ka badbaaday cudurada intoodii badnayd haddii ay dhacdo marka beerihii kugu xigay inaan laga shaqayn amaan xoogga la saarin waxaad samaynaysaa haddaba si fudud baa jirta maadaama beertu ay weyntaho gacanta aan lala gaari karaynin kii dhabarka lagu qaadanayo lagu buufinayo ayaad raadinaysaa ama gacantaba ku buufi laakiin waxay noqonaysaa inaad weelaad wax ku buufiso aada raadiso geedku intuu yar yahayna aada buufiso intaanu soo gelin dixriga ama diirdiirka aanu soo gelinna inaad kaga horeyso marba haddii lasoo siiyey oo beeraha kale lagu soo sheegay waad buufin maxaad ku buufin markaa masuntii baad la tegi maya waxaad ku buufinaysaa dawo deegaankaaga aad ka heli kartaan deegaanka kugu dhow oo ah geedka la yidhaahdo geed hindiga geed hindiga ama inta badan dadku hadda waxay kasoo laabteen dhanka qaxootiga kenya waa la garan waxaa la yidhaha muarabaini geedkaasi waxaa af ingiriisiga lagu yidhaahdaa nim tree nim tree baa la yidhaahdaa marka magaciisa sinuska waa jabrekta indica jabrekta indica marka sideed yeelaysaa weye adoon waxba isku samayn caleenta uun qaado weliba tacurdinka qaado biyo kulul ku shub ku dhig ama garaac markaad ka miir markaad ka miirto ood ka qaado uufiskaagii ku shubo geedkaas isaga waa lagu cadaydaa kan cadroonya waxyaaba badan buu anfacaa beertoo dhan ku buufi sunna ma aha oo wixi waad cuni karaysa hadday kugu duulaan oo sankagaa galaanna sun ma aha degaan kale hadduu gaado sun ma aha laakiin wuxuu sun u yahay cayaanka isaga ah aad ayuu mahadsan yahay doctor maxamed xasan iminkana iminkana aamina cismaan waa aqoon-yahanad dhinaca beeraha ah waxayna ka tirsan tahay ururka aqoon-yahanada beeraleyda soomaaliyeed ee saaj waxa ayna qaybtan ku eegaysaa bal siyaabaha habboon ee dalagyadu marka ay soo go'aan loo kaydin karo gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca ka ilaalinta qoyaanka iyo cayayaanka kale ee xilliga dalaga la kaydiyo ee xilliga midhaha soo baxay la kaydinayo ku dhasha looga hortegi lahaa waraysigaas aamine cismaan oo ah khabiirad dhinaca beeraha ah kana tirsan ururka aqoon-yahanada beeraleyda soomaaliyeed ee saaj ayaana ugu dambeeyey maanta barnaamijkeenii beeraha
markii aan ka hadlayno mawduuca aan ka hadlayno maanta waxaa waaye kaydinta kaydinta markaa ka hadlayno marka la joogo beeraha waxyaabaha ugu muhiimsan oo qofka beeraleyda ah inuu ka taxadiro ee tahay waaye khasaarooyinka ugu badanna lagala kulmo markii laga hadlaayo ee wax soo saarka khasaarooyinka ku dhaco dadka beeraleyda ah siyaabo kala duwanaa dabcan jirto oo wax loo keedsado qaar dhaqan ahaan dadka soomaalida isticmaalaan iyo qaar caalamiyan adduunka si guud loo isticmaalo marka u nimaano dadka beeraleyda sida caadiga ah waxyaabaha ugu badan ay wax ku keedsadaan waxay tahay horta waxay ku xiran taha dalaga la keedinayo yani si guud waa naqaanaa dadka beeraleyda ah wax keed ma galo waxyaabaha qaar waxaa jiro aan keed gelin sida khudaarta oo kaleetood dalagyada khudaarta iyo miraha iyo waxay ku khasban yihiin sida ugu fudud ee suuqa ku gaarsiiyi karaan inay suuqa ku gaarsiiyaan laakiin wax ugu badanoo keedka galo ama waa digiraha ama waxaa waaye xabuubleyda kaleetood ama firleyda dalagyadaas kaleetood dalagyadaas ugu badan waxa la keedsado dalagyadaas marka dhowr nuucay u keedsadaan nuucyada ugu horeeya wax loo keedsan jiray dadka beeraleydana qaarkood ilaa hadda ay isticmaalaan waxaa waaye habka bakaarta habka bakaarta waxaa waaye hab dadka beeraleyda ay qodanayaan godad ay ka qodanayaan beerahooda ama guryahooda agtooda meesha ay degdeg- ay degan yihiin beerta agteeda haata ama guriga agtiisa godka waxaa la sameynayaa god waxay qorayaan adi cabirka iyagaa go-aaminaya ay ku xiran tahay godkaasay qodayaan markay godka qodaan kadib waxay sameynayaan balkii ee wixii kasoo haray haraagi ahaa oo galey hadday ahayd ama sage aheeday ay soo qaadayaan waxay sameynayaan bee- waxay dhex dhigayaan godkii saarayaan hoosna ka dhigayaan geesahana ka saarayaan si ay uga ilaaliyaan in carrada si toosa u taabato dalaga ay ku keedsanayaan markaana dalagii isagana la sukulin oo ama sabuulkiisii sidiisa ahaa ay- waxay ku shubayaan godadka marka ku shubaan kadibna waxay kusii daboolayaan haddana balkii iyo haraadihii kaleetoodoo beerta kusoo haray markaa kadib ay ku daboolayaan ee- ay ku keedsadaan habkaas waxaa la dhahaa hab bakaar ah waa hababka ugu horreeya adduunka wax loo keydsan jiray dadka beeraleydan ilaa hadda ay wax u keydsadaan habab kaloo kala duwan waayadan dambe oo dadka beeraley soo gaaray haddana loosii badanayaa jiro iyagana waxaa kamid a habkan fuustooyinka la isticmaalayo dadka inta beer- beeraleyda ah waayadan dambe saliid malaha saliid cadeedii aada noogu badatay fuustooyin badanaa la helaa fuustooyinka caag ha ahaado ama bir ha ahaato fuustooyinkaasay dadka beeraleyda iibsadaan suuqa ee wax- waxay geystaan beerahooda galey haddii usoo go-do haddii masago usoo go-do haddii digir usoo go-do wixii usoo go-o waxay sameeyaan intee ee ee sukulaan ee maxaa la dhahaa marka hore ee finjilaan haddii mashiin haystaan ama qalab ay wax ku finjishaan qalabka ku finjishaan haddii aynan haysanna reerkooda dhexdooda ama dad kaleetooda joornaata ay siiyaan soo wataan shaqaale ah ee u finjilaan kadib waxay ku shubtaan fuustooyinkooda habab kaletood dalagyada qaarna waxaa waaye keed badan ma galaan sisintoo kaletood iyo dalagyo ay kamid tahay looraraa lagu shubaa in loorkaaseti waqti ku haystaana laga yaabaa kadibna suuqa keensadaan dadka beeraleydan iyagaaba nuucya lahay qofka wax keedsanaya waxaa waaye qof wax haysto qofka in- inta badan dadka beeraleyda yaryar ah waxaa waaye keed badan waqti dheer ma galaan sababta ugu weynna waxay tahay deeno marka horeba laga yaaba inuu daawooyinkii iyo wixii wax ku beertay iyo abuurkii kusoo qaatay markaan wuxuu ku qasban yahay in haddana uu deentiisii u gudo isla markii ee dalag usoo baxo ha suuqa isla markiiba uu la gaaro een saa waa iska si guud laakiin adduunka waxaa jiro siyaa waxyaabo badan oo wax lagu keedsada iyagana waxa ugu weyn oo waxyaaba lagu keedsado waxaa kamid ah hadda fuustooyin waaweyn oo macdan ah oo hawada si fiican looga xiraayo oo yacni la nadiifinayo la ilaalinayo ama baqaaro waaweyn oo hawo fiican leh oo la xukumi karo heerkulkooda heerka uu gaarsiisan yahay ama eh, maxaa la dhahaa qoyaanka biyaha hawada ku jiro kaleetood waxaasoo dhan ay ka taxadaraan soo nuucyo badan oo saasoo wax loo keedsadaa jiro soo qofka beeraleyda ah waxuu keedsanaya iyo siduu wax u keedsanaya isagay ku xiran tahay laakiin hadda hababka dadka beeraleyda ay heli karaan marka aa fiirino habka ugu roon ay wax ku keedsan karaan waxaa waaye habkan inay fuustooyinka ku shubtaan fuustooyinka ama digiraha oo kaletood waxaa lagu shubaa jiirgaana caadi ah caagag ah oo ku shubaan jiirgaanadan oo saliida ka dhamaato habkaas aa ugu roon hadda marka loo fiiriyo loo fiiriyo bakaarta ama intii loorar ay ku shubi lahaayeen waqti dheer meel uga halaabi laheeda marka aan ka hadlayno een, nuucyadan wax loo keedsado mid walba fuustada keliya ma ahana mid walba faa'iidana uu leeyahay khasaarana uu leeyahay tusaale aan ka bilaawno kii ugu horreeya dadka isticmaali jireen dadka qaar weli ku dambeeyaan oo bakaarta ah bakaarta oo kaleeto dadka beeraleyda waxay faa'iido u laheeday waxa yaroo u fudud oo iyaga goday qodan karaan balkooda way dhigan karaan xoog way haystaan waa waxay awooda waxay banaanka doonayaan inay soo iibinayaan ma ahayn meesha ku shubanayaan way ku daboolanayaan waqtiina way ku haysan jireen dabcan oo xilli xilliya ku haysan jireen laakiin caqabada ugu weyn oo leeyahay waxay tahay iidan caqabado badanaa lagala kulmaa tusaale waxaa laga yaabaa godkaas ee daboosho qofka inuu roob ku do-o qoyo dalagii uu ka qoyo waxaa laga yaabaa oo kaleetood in qofkaas ee beeraleyda ah godkii wax ku shubtay bakaar markii laga hadlayo horta dalag oo waxaa waaye marka meesha ku jiro waa waa j- kalarkiisu waa isbedelaa uu jaaluu noqonaa hadduu waqtiga kusii daaho wuu sii madoobaanaa dhadhankiisu wuu isbedelaa oo markii oo bakaarta badarka ee la shiido iyo marka badarka kaletooda galeyda kale ama di- ama masagada kale oo nadiifka ale oon bakaarta gelin la shiido isku mid maaha dhadhan ahaan markii la cunayo isticmaal ahaan
maalin wanaagsan dhegaysta haddii aan gudagalo qodobada idaacadda maanta aad ku maqli doontana dadka ku nool tuulada xawaadley oo ka tirsan degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa isxilqaamay waxa ayna dayactir ku sameeyeen buundo tuulada marta oo laba sano duunsanayd taasoo khatar ku ahayd xoolaha iyo dadka warbixintan ayuu inooga soo diyaariyey wariyaha raadiyo ergo ee degmada balcad cabdulaahi maxamed waxaana isku soo dubariday maxamed xasan
dadka ku nool tuulada xawaadley oo afartan iyo laba kilomitir dhinaca waqooyi bari ka xigta degmada balcad ayaa ku guulaystay inay dib u dayactiraan buundo webiga saarayd oo duunsanayd labadii sano ee lasoo dhaafay buundadaas oo muhiim u ahayd isu socodka dadka gaadiidka iyo xoolaha ku kala nool xawaadley iyo dhinaca galbeed ee webiga tuulooyinka ku yaala buundadan ayaa isku xiraysay gaadiidka iyo dadka u kala gooshaya koob iyo toban tuulo oo dhinaca galbeed webiga kaga yaal iyo tuulada xawaadley iyadoo dadka tuulooyinkaas ku nool yihiin beeraley ayay buundadu u ahayd marin ay ku suuq geystaan wax soo saarkooda buundadan oo la dhisay afartan iyo shan sano ka hor ayaan helin wax dayactir ah taasoo keentay in birihii daxalaystaan kadibna ay la dunto gaadiidka dadka iyo xoolahaba sheekh cismaan maxamed mustaf waa guddoomiyaha iskaashitooyinka beeraleyda degmada balcad oo deegaankaas xawaadleyna ay hoos tagto waana dadka abaabulay isxilqaankan ay ku ururiyeen dhaqaalaha iyo dibudhiska ay ku sabeeyeen buundada waxaan kuu sheegaa dayactirka ee aan ku samaynay buundada xawaadley waxaa sabab u ah iskaashitooyinkii deganaa xawaarley jameeco misro farbaraki damaley dagaxow shallow intaas tuulooyina oo iskaashitooyinkii deganaayeen ayaa ka soo cawday oo yiray meeshii aan ku kala gooshi lahayn oo gaadiidka noo maraay oo dadka noo maraay oo xoolihii noo maraay intoodii oo dhan waa ku baaba'sannahay waa ku rafaadsannahay noo imaada la arka ka guddoomiye ahaan anigaa baxay waa tegey waa soo arkay mar alla markaan soo arkay dhibka meesha laga sheegaayana uu ka muuqdo wuxuu sheegay bilowgii hore ilaa shan gaari in ay la duntay oo cagafyo looga soo saaray kadibna gaadiidkii markuu ka joogsaday haddana dadkii ay iyana la duntay iyadoo muddadaas ay dunsanayd xoolo labaatan ka badan iyo dad siddeed qof ah ay la go'day oo ay biyaha ku dhex dhaceen intaas wixii ka dambeeyeyna cidi aysan adeegsan jirin buundada oo dadku waxa ay isaga gudbayeen webiga doon la saaray oo ka qaadanaysa lacag niyow qarashka qarash aanan yarayna meesha ku baxay ugu yaraan soddon kun cagaha la gelaya dhaqaalahaasna waxaa laga ururiyey iskaashitooyinka dollar laba dollar saddex dollar sidaa les nin walbaba siduu wax u hayo ayuu u dhiibay waxayna naqatay lacag marka waa laysugu tegay waa dareemi kartaa waa dareemi kartaa caqabado dhaqaaluhu mar haddii dhaqaal ururin la galo caqabado badanaa lagala kulmaa dadku waa iska ogtahay waa un dad soomaaliyeed xiliyo adagna ku jiro marka isfahamsiiskooda caqabada ugu weyn wax kale ma ahayn anaga iskaashataan nahay waan isaaminsan nahay isfahamsiiskeena anigu aad u fududay intaan ka fahamsiinayna bisayna caqabada nagu ahayd sida ugu dhaqaa ugu fududna magaciisi waa waa waa waa loo soo ururiyey waana looga shaqo galay iyadoona aanan cid kale caawinayn ee iskaashatadu ay muruqooda u maashay wuxuu sheegay cismaan inay dayac tireen dhammaan birihii sagxadda abuukar xaaji raatow wuxuu ka mid yahay gaadileyda deegaanka xawaadley wuxuuna ka warramayaa dhibka ay ku qabeen buundadaas muddadii ay burbursanayd wuxuu wataa gaadhi xamuula wuxuu khudaarta ka soo qaadi jiray beeraha oo uu ku geyn jiray suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho wuxuu sheegay marka uu rarka ka soo qaado muqdisho uu ku geeyo jiinka webiga kadibna doon la saaro halkaasna ay gaadhi dameero ka sii guraan oo ay geeyaan tuulooyinka buundadaa muddo ayay soo jiidinaysay ayadoo burbursan waxaa dhacday hadda ka hor inuu ku dhacay geel hal geel ah oo xawaaday gudaheed laga gaday oo nin maskiina loo dhiibay afar boqol oo kun labaatan dollar oo ku gudbinaayey markii buundada uu tagay geelii wuxuu ku dhex dhacay buundadii dhexdeeda waxaa dhacday buundadii in lagu dhex qala hashii geelka aheed ninkii geelka lahaana uu yidhaahda aniga geelkaygii ka tegi maayo lacagtaydii aan kaa rabaa ninkii shaqaalaha ahaayna ay naf bishiisa noqoto adoo dameer dhaaminayo diib boqol keenay oo beshi uu ku noqdo sidaa darteed dhibaatoodaas muddo ayayna soo jiidmaysay dhibaato badan ayaan ku qabnay burbur badan ayaa ka dhacay marka sidaa darteed waxaa hadda ilaahay noo sahlay waxaa dhacday in maxuaha gaadiid la soo raro baabuurta barkeeda hataa ay ku dhacdo buundada la go'do nin la yidhaahdo ibraahim xasan jabiil oo xaggaas degan inuu cagabta ku soo qaado wixii oo raashin ah buundada la keeno buundada markaas ka baxdi dooman aan uga soo qaadno oo meel cabdi buwo la yidhaahdo haddana aan ugu geyno baabuurti dhibaatada oo badan badan ayaa maarintaa buundada naga qabatay mustafa cayrtow wuxuu ka mid yahay ganacsatada xawaadley wuxuu sheegay in tuulooyinka dhinaca galbeed ee webiga ku yaala waddada keliya u furayd ay tahay inay ka soo wareegaan dhinaca jowhar oo toddobaatan kilomitir u jirta xawaadley halka waddada dhinaca balcad aadaysa ay gooyeen daadad ka soo fatahay webigu
xamuulkii ay ku soo qaadaan buundada kadib banaankeeda la dhiga rarkii gaari dameere iyo naaga iyo ayaa markaas haddana inay soo daldalaan ay markaas dukaankaada ama hoygaada ay kugu keenaan ee tahay qarashka markaas mar meesha kugu geli doona kii xamar aad ooga keentay iyo kan meesha kugu geli doona kan meesha kugu geli doona laba jibaar ah haddii doomanka eh, doomanka haddii lasoo saarana lacagti kaama helin oo lacagti waa kugu socotaa weliba dooman waa yaalaan waa jiraan oo lacagti weliba ay kugu soo socotaa laakiinse gaariga
caasho cismaan waa hooyo beeraley ah oo ku nool gediga dhinaca galbeed ee xawaadley waxay ka sheekaynaysaa dhibaatada ka haysata buundadan intii ay burbursanayd
waxaan ka mid tahay gaadiid nooma gali karo beerahaynu waxay jiraan gubihii ka baray bir khudaartii kusoo baxsana ma laha naagadaa loo soo saarina naagahana marka loo soo saariyo waa iskaaga dhexdhacayaanbo sida dhib badan ayaa laaga soo bixina naagtii gubihii ku dhexdhacdo yaa ku dhacay intaa xasuusatid
adaa habeenaa ku dhacday aha si xun baa laaga soo bixiyey waa tahay xoolo waa ku dhacaan ilmo way ku dhacaan wax ku wax kastaa ku dhaco gaariyaashii gaadiidkaa ku dhacaa wax kastaa ku dhaco aha
mara dooma iska qaadanayni mara waa iska dhexdhacayni ma- gargaarsanayni marna doomanaan qaadanayni aha
aan kusoo baxsayni waxaan oo aadeyno aha qoryaa aadeynaa cambaa aadeynaa liinaan aadeynaa yaayaan keysanaynaa gaadiid sooma galaay waxay sheegtay in ay u beeran tahay laba boqol iyo toban geed oo cambe ah iyo laba higtar oo ay khudaar ku beerato markay bislaadaanna ay bololayaan oo wax laga iibsanayaa ay yarayd buundadaas jaban darteed iyadoo markii horena gaadiidku ay ugu imaan jireen beerta gudaheeda waxay sheegtay labadii sano ee ay buundadu burbursanayd in ay ku weyday sannadkiiba saddex kun oo dollar oo wax soo saarkeeda ay ka heli jirtay haddase ay taas ka raysanayso oo ay dib u bilowday iibgeynta khudaarteedii warbixintan waxaa magaalada balcad inooga soo diray cabdulaahi maxamed waxa aan- waxaana isku soo dubaraday anigoo maxamed xasana
ee daadaheeye nabaday dirir iyo colaad iyo aafada dabaylaha degr lagaga dhuuntaay sida dirirka cawleed doog iyo caleenay aadmiga daryeelay damal iyo hadhkiisaay degmo nabadi taallay duunyadu ku sooftaa darar lagaga maalaa oo lagu dekeeyaa duniduba u mudanay nabad iyo nakhroobaad jannadii naciimay naas udha wadaagaa naartiiyo colaaduna waa nabuurro kululoo naflahay u daran tahay
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee radio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa
ayaa dhaqankiyo hidaha inaysan imlaynin shacbiga ayay u adeegayaan
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa
ayaa dhaqankiyo hidaha inaysan imlaynin shacbiga ayay u adeegayaan